هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق تختار بين بدائل فمخالف وموافق بعض الجواب ميسر والبعض فيه دقائق والبعض فيه دقائق هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق بسم الله الرحمن الرحيم niyad sami salaan gacalnimo sadri iyo laab ah seedihiyo halbowlaha midaan idinka soo saaray oo wadnaha salkiisiyo ka timid sambabkiyo dhiigga oo sunnaha bariidadeeda huwan siino iyo khayrba ayaan sacbada idinku sidaa ee saani iga guddooma assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhowaada tartan aqooneed muhiim ah oo ay ka qaybgelayaan qaar ka mid ah mutacalimiinta da'da yar ee ku nool magaalada tanjilib ee wilaayada jubbada dhexe sida aad ka arki kartaan boorka idinka soo hor muuqda ee ku dheggan derbiga dhabarkayga xiga waxaa baratankan lagu magacaabaa tartanka aqrinta dhiganayaasha ardayda oo isugu jira hablo iyo wiilal kana kooban siddeed qof ayaa ku tartamaya akhrinta dhiganayaal kala duwan qofba iyo doorashadiise tartame walbaahi waxa uu la soo shir tegi doonaa kitaab ama dhigane uu soo akhriyey halkan ayuuna ka soo jeedin doonaa nuxurkiisa inshaa allah waxaan u mahadcelinaynaa tartamayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha kale ee wakhtigooda u soo huray dhegaysiga tartankan si ay uga faa'iidaystaan iyagana wax u faa'iideeyaan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa jaamacadda alqima oo martigelinaysa tartankan waana markii labaad oo ay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan tartan ku qabanayso halkan iyo jaamacadda alqima mahadtaa la mida waxaan u jeedinaynaa guddiga tartanka iyo dhammaan howlwadeennada sida quruxda iyo qiimaha badan u diyaariyey goobtan tartanka uu ka dhacayo aqoon-yahanka ayaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ee martida noo ah dhogtar xanafi cabdi sheikh aadan waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa sidoo kale wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo taabagelinaysa tartanka akhrinta dhiganayaasha ee warbaahinta islaamiga alfurqaan haddaba tartanka waxaannu ku daahfuranaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaana halka kan ka soo jeedinaya al-ustaad cabbaas cabbaas soo dhowow
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
waa tahay kaasina wuxuu ahaa cabbaas oo halkan ka soo jeedinayay aayadaha qur-aanka kariimka ah ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin rabbi ha ka siiyo annagana ha inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah markan waxaan soo dhoweynayaa ustaad abu xamsa kana mid ah guddiga tartanka waxa uu warbixin inaga siin doonaa geedi socodka tartanka iyo qaabkiisa ustaad abu xamsa soo dhowow
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ee, waxaan si kooban uga warbixin doonaa oonu kor istaagi doonaa waxay ku saabsan tahay ama uu ku saabsan yahay fadhigan isaga ah ama munaasabadan aynu maanta wada joogno ee lagu magacaabay tartanka aqrinta dhiganayaasha waa tartan ama waa beratan lagu beratamaayo soo bandhigid iyo soo gudbin ay soo koobayaan da-yarta aqoon-yahanada ah ee degmada magaalada jilib ee wilaayada jubbal wusta alislaamiya jubbada dhexe maamulka jubbada dhexe islaamiga ah waa kutub iyo dhiganayaal kala duwan oo isugu jira kutub sharciya kutub thaqaafiya oo qoon guud xambaarsan kutub ijtimaaciya oo arrimaha bulshada taabanaysa kutub taariikhiya oo sooyaalka ummadda iyo taariikhda ka warramaysa noocyo kala duwan iyo qeybo kala gedisan oo waxyaa siyaalaha aan sheegnay ka mid ah ay ka mid yihiin u kala baxsan calaa sabiili lmithaal haddaan kutubta tartanka iyo maxaawirteeda aan wax ka xusno waxaa ka mid a tusaale ahaan kitaabka koowaad ee loo yaqaano alimaan alawsat libni taymiya raxmat ullahi caleyh gaar ahaan mixwarka alasmaa walaxkaam oo ah nuqdo aada iyo aada u muhiima marka la joogo caqiidada qofka muslimka ah laba kitaabka magaciisa la yidhahdo masaa'il min fiqi ljihaad oo iska leeyahay sheykha la dhaho abi cabdallah almuhaajir gaar ahaan faqrada ama mixwarka aljihaad almucaasir kitaabka saddexaad oo ah ajnixat lmakri halaatha oo uu leeyahay asheekh cabdiraxmaan xabanaka gaar ahaan mixwarka ama qodobka ku saabsan kayd lacdaa dhagarta cadowga kitaabka afraad waa alghazwu fi samiim oo uu iska leeyahay isla sheekha hadda aan xusaynay cabdiraxmaan xabanaka gaar ahaan mixwarka iyo nuqdada alghazw lfikri kitaabka shanaad waa adab alab wa muntaha alarab oo uu leeyahay imaam shawkani gaar ahaan faqrada manhaju alabka manhaju alab alcilm kitaabka lixaad waxa weeyaan kitaabku maxamed qudub iska leeyahay waaqicun almucaasir gaar ahaan mixwarka iyo nuqdada fiqhu lwaaqic kitaabka toddobaad waa kitaabka kale uu leeyahy imaamu nadawi abulxasan annadawi maada khasira alcaalam biinxitaadi lmuslimiin adduunyadu maxay ku weyday ama ku khasaartay burburkii iyo kala daadashadii ku timi muslimiinta kitaabka ugu dambeeya sideedaad ee lasoo koobi doono lana khulaasayn doono waa kitaabka loo yaqaano kitaabka taariikhda ah ee soomaaliga ah ee uu qoray wadaadka caanka ee soomaaliyeed raxmatullaahi caleyhi awjaamac cumar ciise ee ka warramaya kana taariikheynaya sooyaalkii iyo maansadii sayid maxamed cabdilla xasan iyo guud ahaanba taariikhdii iyo halgankii daraawiishta ee looga hortegay gumaystayaashii qarnigii tegey kutubtaas iyo maxaawirta aan xusnay waxay noqon doontaa si guud tartanka iyo barnaamijku meesha uu ku wareegayo waxaanan ka rajaynaynaa dhammaan tartamayaasha hadday yihiin ragga iyo hadday yihiin gabdhaha intaba in ay marka hore allah tala saartaan subxaanahu wa tacaala kadibna ay dadaalaan ay isku dayaan dhammaantoodba qof walba inuu kaalinta koobaad hanto arday kasta wuxuu heli doonaa waqtiga ama tawqiidka marka laga fiiriyo xaggiisa uu ku soo gudbinayo soo koobista iyo soo khulaasaynta kitaabka uu ku magacaaban yahay ama uu rabo inuu bulshada usoo bandhigo uu la wadaago shan iyo toban daqiiqo wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed aada buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa ustaad abu xamza wakhtiga ayaa aada noo kulaalaya ee tartamayaasha ayaan mid mid ugu yeeri doonnaa hadduu allaha uu dilihi inoo ogolaado markan waxaan soo dhoweynayaa doctor xanafi sheekh cabdi sheekh aadan sheekh cali aw nuur soo dhowo ditoore بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii mahadana allah iska leh bilow i dhammaadkeeda waxaan aada ugu mahad celinayaa jaamacadda alqima iyo idaacada alfurqaan iyo wilaayada jubbada dhexe ee mashruucan soo abaabulay juhdi ku bixiyey aada baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa tartamayaasha wiilasha iyo gabdhaha ee juhdi badan bixiyey ee ummadda inay khulaasa rasmi u keenaan u soo jeeday aada baan ugu mahad celinayaa waxaa la yidhaahdaa waari mayside war ha kaa haro qofku waa tegayaa laakiin maanta waxaa ku hadashay waxaa qortay kulli waa baaqi noqonayaan waxaan akhrinaynaa hadda sheegaynaa wax la qoray kun iyo afar boqoloo sano ka hor waxaan aada u bogaadinayaa barnaamijyadan aqoonta lagu dhisayo waa awalu mara aniga intaan noolahay ma weynaya duq ha i malaynina ciradan ciro caanow ah u malaynina ee intaan noolahay weli noloshayda tartan aqooneed oo lagu tartamayo wax akhrinta ani weli ma soo joogin aad baan u faraxsanahay waxaana soo jeedinayaa ummad waxaa leedaha waxay ku horumartaa marka aqoonteeda ay horumarto waa wax u baahan in juhdi badan iyo maal badan iyo wakti badan lagu bixiyo bini aadanka aqoontiisa in la koriyo caalamka waxa nuclear samaynayo waxa diyaaradaha samaynayo waxa maraakiibta samaynayo waxa internetka samaynayo waa bini aadan aqoon maalay waaye marka waxaan baraarujinayaa in juhdi badan ay mas-uuliyinteenna iyo madaxdeenna iyo umaradeenna ay ku bixiyaan aqoonta in la dhiso ma idinku daayinaye rag baa qob gariiriya tartan baa bilaabanaya insha allahu tacaala goobjoogaa noqonayna insha allahu tacaala khulaasadana waa ka qayb qaadan doonaa insha allahu tacaala khayr aan idiin rajaynaynaa gabdhaha iyo wiilashaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aad buu u mahadsan yahay doctor xanafi cabdisheekh aadan iyo sida qiimaha iyo qaayaha badan ee uu inoogu soo koobay markana wax la sugaabaa waxaa inoo bilaabanaya tartanka muaqifka ugu horeeya ama muaqifka ugu horeeya ee aan u yeereynahay waxa uu yahay ama lagu magacaabaa waa cadnaan cadnaan soo dhowow مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله مهد هلك قدال وحن هل كان وقم مهد علينيا دمان مرتي شرفتا إنقلس وقيب قشي بندقا وحن سيدو كلميشا أني مهدها كقادو كليهي دمان بهذا جامعة القمة oo ugu horeeyo maamulaha guud ee jaamacadda alqima alustaad abu moxamed ashaami mahadnaq ka gadaal anigoo ah cadnaan cumar cali ahna arday dhigta jaamacadda alqima kana dhigta kuliyadeeda shareecada gaar ahaan qismigeeda takhasusiga ee alfiqhu wa usuuluh waxaan doonayaa in halkan kusoo bandhigo bandhiganna kaga qayb qaato soo koobidda iyo kafaala bixinta mowduuc risaalo muhiimadeeda leh risaalo ka faaloonaysa mowduuc lasdhihi karo wakhtigiisa waa la taagan yahay risaaladaas oo ah masaa'il min fiqhi ljihaad oo uu leeyahay abi cabdillaahi almuhaajir risaalada sidaad ka dheehan kartaan magaceeda waa risaalo ku saabsan amaba ka faaloonaysa mowduuca jihaadka la yidhaahdo si gaarana u taabanaysa jihaadkan mucaasirka ah waxayna risaaladu si teelteela u qeexaysaa qeybo badan oo ka mid ah masaa-isha ku xeedhan jihaadka risaalada asalkeeda hore waxaa la yidhahdaa waxay ahayd baabka labaad ee kitaabka la yidhaahdo aljaamic fii fiqhi ljihaad oo ah kitaab aada iyo aada u weyn oo ka sheekeynaya jihaadka baabkaasi labaad waxa uu mualifka uga hadlay axkaamta ku tacalluqda dhiigga iyo wixii la xidhiidha laakiinse dalabaad fara badan oo mualifka kusoo laalaabtay ayaa waxay ku dhalisay inuu baabkan si infiraadiya ama madax banaana uga saaro kitaabka uuna ka dhigo risaalo madax bannaan taasoo markii dambe la magax baxday sidaan hore usoo sheegnayba masaa'il min fiqhi ljihaad mualifka risaaladiisa waxa uu ku furfurtay aayado qur-aan ah laga bilaabo aayadda kontoni koowaad ee suuratu alambiyaa qowluhu subxaanahu wa tacaala walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qabl wa kunaa bihi caalimiin ilaa aayadda toddobaatanaad ee isla suuraddaasi aayadahaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga warramay qisadii nebi ibraahim iyo halgankii uu galay dacwada taasoo ku tusinaysa fariinta ay risaaladani xambaarsan tahay inay tahay fariin halgamida iyo weliba dadka ay ku socoto uu isla mualifka risaalada ku xusay intaa ka gadaal mualifku waxa uu dhumucda ugu sii daadegayaa gudaha risaaladiisa isagoona soo sardinaya mawaadiicda uu ku lafagurayo gudaha risaalada si guud ahaan tirada masaa'il ee uu mualifka kitaabka uga hadlay waa labaatan mas'alo oo ku saabsan dhiigga iyo wixii la xidhiira isagoo labaatanka dhexdooda ku cilaajinaya amaba ku daaweynaya dhammaan wixii axkaam ahayd ee ku tacalluqday mas'aladaasi haddaba labaatanka masaladood haddaan si kooban usoo qaadano waxay kala yihiin waan soo sardino waxyaabo ka mid a masalada ugu horeyso ee uu mualifka risaalada uga hadlay oo ah waxay fuqahada u yaqaanaan daarulxarb masalada labaad oo uu mualifka cinwaan uga dhigay laa cusmata ilaa biimaanin aw amaan masalada saddexaad oo uu mualifka uga hadlay axkaam ku salaysan in baaqdiineed loogu yaro gaalada xarbiyiinta ah dagaalka ka hor masalada afaraad ee uu mualifka kitaabkiisa uga hadlay waa masalada ama mashruuciyada ah in ay bannaan tahay dilka gaalka xarbiga ah si gaadma ah masalada shanaad ee uu mualifka kitaabka uga hadlay waa masalada la yidhaahdo ee weliba si gaar ahna mucaasar u ah alcamaliyaat alistishhaadiya iyo weliba wuxuu weliba si aada iyo aada u qeexay mashruuciyada ay ku dhex leedahay shareecada masalada lixaad waxa uu uga hadlay cidda aysan banaaneen in la dilo si qasdiya ama si kas ah masalada toddobaad oo uu mualifka kusoo qaatay ka hadalka mashruuciyadda ay leedahay in gaalka wax kasta oo karaankaaga ah aad kula dagaalami karto masalada sideedaad waxa uu mualifka si xeel dheer uu ugula fogoray mas'alo muhiimaddeeda leh oona ah waxay fuqahadu u yaqaanaan masalatu tatarus ahna inay bannaan tahay beegsiga gaalada xitaa haddii ay ku dhex dhehmaan qaar ka mid ah muslimiinta wuxuuna ku xiray masaladaas weliba shuruudihii ay lahayd masalada sagaalaad waxa uu sidoo kale mualifka uga hadlay burburinta iyo baabi'inta hantida cadowga haddii laga baqayo inay ku intifaacaan amaba ay muslimiinta ku dhibaan masalada tobanaad ee ka mid ah masaa-isha uu mualifka ku xusay gudaha risaaladiisa waa mashruuciyadda afduubka gaalada iyo muhiimadda ay u leedahay diinta iyo dadkaba intaa iyo in la-eg oo masaa-il ah ayuu mualifka gudaha risaaladiisa uga hadlay ama uu ku xusay balse waqtiga la isisiiyo oo aada u yar awgeeda kama wada macnaha warami karo waxaan soo gudbinayaa isdultaag koobanna ku sameynayaa hal iyo laba ka mid ah masaa-isha uu mualifka risaaladiisa ugu hadlay weliba kuwa la isdhihi karo in badan oo muslimiinta ka mid ah xaqaa'iqdeeda way ka dahsoon tahay masalada koowaad wuxuu mualifka uga hadlay kitaabkiisa masale la yidhaahdo daarulxarb waan soo sheegay mualifka inta uusan masaladan gudaha u galin waxa uu si kormeera usoo sardinayaa sababta ay ku dhalatay isagoona ku nuxnuxsaday in alla subxaanahu wa tacaala uu soo diray nebigiisa rasuulka moxamed sala allahu calayhi wasalam lana soo diray waajib ah inuu gaarsiiyo dadka dacwada islaamka taasoo keentay markayna dadka u kala qaybsamaan kuwa rasuulka sala allahu calayhi wasalam rumeeyey iyo kuwa ku kufriyey kadibna ay kuwii ku kufriyey ku xadgudbeen ama ay ku xadgudbaan kuwii iimaanka laga helay taasoo ugu dambayntiina ku biyashoobatay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiintii ku farad yeelo inay ka agbadashaan maka oo markaa ahayd daarulkufri una agbadashaan madiine oo ahayd dhul ay kelimadda islaamka ku sarayso intaa ka gadaal mualifka waxa uu soo sardinayaa adilo fara badan oo tilmaamaysa waajibnimada hijrada iyo muhiimadda ay ku dhex leedahay islaamka waxaana uu ku qeexayaa daarta xarbiga inay tahay midda ay ku fulayso axkaamta gaalada kelimadda sareysan ay iyagu leeyihiin halka uu daarta islaamkana uu ku qeexay isla taa cagsigeeda waxaana uu mualifka sheegayaa in kala qaybsanaanta daaruhu ay sida u kala qaybsanaadaan ay tahay waxay shareecadu u taqaano almacluum min addiini bidaruura balse mararka qaar aa isdhihi karto in badan oo muslimiinta ka mid a waxay ka yihiin dhoohanayaal masalada labaad ama ka mid a masaa-isha uu mualifka kaga hadlay risaaladiisa waa alcamaliyaat alistishhaadiya waxaan horta shaki lahayn in madmadowgii iyo caadkii ummadda ka saarnaa fahamka masaladani ay kol horeeto ka qaadeen culimmadii iyo hogaankii jihaadkan mucaasirka ah kuwa oo laisdhihi karo inay meel dhexa uga soo hareen burburinta shubahaadkii ay ka faafiyeen culamaa usuuga masaladan laakiin si waxaan halkan ugu sheegayno ayaa ah in mualifka kitaabkiisa markuu masaladani kaga hadlayey uu ku soo aruuriyey dhammaan wixii xujooyin masaladani ay laheyd oo ku kala firdhisanaa afwaahda culimmadii iyo hogaankii ka hadashay isagoona si cad oo waadix ah u taqriiriyey amaba u sugay sharciyadda ay masaladani ku dhex leedahay shareecada islaamka iyo weliba nafciga weyn ee ay diinta iyo ummadda ugu fadhiso iyadoo weliba lagu xadidayo shuruudihi ay lahayd marka qofkii raba inuu marka masaladan iyo masaa-isha la midka ah uu ka baahibeelo ama uu si wacan uga bogto waxaan kula talin lahaa inuu risaaladan dib ugula laabto isagoona halkaa ka heli doono insha allah baahidiisa ugu dambayntii waxaanu waxun ka tilmaami doonaa mumeysaadka kitaabka ama waxyaabaha uu kaga soocan yahay kutubta mucaasirka la ah ee mawduucan laga alifay kow kitaabku waxa uu cilaajinayaa amaba uu si cad oo qayaxan u tafaftirayaa mas'alo kasta uu soo hadal qaado isagoona kuu caddaynayo adilada ay ku dhex leedahay shareecada aqwaasha ay culimmadu ku leeyihiin hadday ijmaac ku yihiin iyo hadday isku maandhaafeen intaba labo sidoo kale mualifka waxa uu isku dhexdheehayaa aqwaasha culimmada haddii ay isku maandhaafaan mas'alo mucayan ah isagana kaaga soo dhex saaraya meesha qowlka raajixa ah oo ay la socoto adiladii lagu raajixiyelay saddex waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha ay risaaladani ama kitaabkan uu fariidka ku yahay in mualifkeeda uu juhdi badan ku bixiyey inta uu risaaladani alifayey inuu ka daba tago shubuhaad fara badan oo lagu furay qaybo badan oo ka mid ah masaa-isha uu mualifka kaga halay risaaladani isagoona si qanaca leh uga dhex hadlay gudaha risaaladiisa afar sidoo kale risaaladani ma ahan oo keliya afkaar uu la gaar yahay mualifkeeda waxaa ka qayb qaadanaya sareynta tayadeeda iyo sugnaanshiyaha masaa-isheeda facaweynida maraajicdeeda oo mualifka kitaabkani waxa uu sugay boqol iyo lixdan iyo shan marjac wax ka badan boqol lixdan iyo shan maraajic wax ka badan oo isugu jira kutub fara badan oo kala fanuun duwan gabagabadii kelimadayda waxaan kusoo khatimayaa risaaladani intaa iyo in ka badan oo faa-iidooyina ayay ayuu mualifka ku xusay balse intaa aan soo sheegay waa inta keliya ishayda gaaban i gaadhay waxaanse kula talin lahaa qofkii aad iyo aad u danaynaya inuu masaa-isha noocaana uu ka gungaadho inuu risaaladani dib ugula laabto isagoo aan rajaynay inuu halkaa insha allah baadidiisa uu ka heli doono hada wabillahi towfiiq wasalaamu اllahi calaykum waraxmatuhu wbarakaatuh aad baad u mahadsan tahay cadnaan intaadan bixin hal su-aal haddaan kaa dabageeyo qofka markuu aqriyo kitaab ama boog wuxuu ka dhigan yahay qof sagootinaya saaxiib qiimo badan maxaad maxaa ku saameeyey kitaabkan intaad aqrinaysa waa mahadsan tahay waa su-aal muhiima laakiinse haddana si kalena marka loo fiirin haddana kadiisa balse kitaabkan intaan aniga akhrinayey waxyaabaha aadka igu saameeyey aan kitaabka ka dhex arkay waxaa ka mid ah juhdiga uu mualifka ku bixiyey risaaladani iyo inuu in badan in badan in badan in badan uu mualifka isku dayey aan isdhihi kara wuuna ku guulaystay burburinta iyo kadabataga shubuhaadka lagu furay masaa-isha qaar ee ani hadda xataa qaar ka mid aan soo qaatay sida in waxa weye camaliyaadka sijaadiga lagu sheego masaa'il daari ah oo waxa weeye nafti halige qofkii sameeyo kale lagu tilmaamo idan marka waxyaabaha aadka iyo aadka ii qanciya waxay tahay in kitaabka uu isiiyey tarwo aad iyo aad iyo aad u fara badan oo aan maanta ku waajihi karo shubuhaadka ay fidinayaan culamaa usuuga hada wabilahi towfiiq aad baad u mahadsan tahay cadnaan markan weli waxaan sii ambaqaadaynaa tartanka waxaan u yeeraynaa dhanka gabdhaha ardayadda ama aqoon-yahanada lagu magacaabo qowl ah soo dhowow مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء الحمد لله الذي جعل الإسلام مل الخليقة في دينها ودنياها وأرشد فيه النفوس إلى هداها وحذرها من ردها وأشهد أنه الرب العظيم الذي لم يزل ربا وإلها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الخلق عند الله فضلا وقدرا وجاها اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما وبركة لا تنقضي ولا تتناهى أما بعد anigu magacaygu yahay khawle casmaan kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda alqima gaar ahaan faraceeda degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaan ahay arday dhigata kuliyatu shareeca gaar ahaan qismulkitaabi wasunna waxaan doonayaa halkan inaan idinkaga soo jeediyo kitaabka la yidhaahdo maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin kitaabkani waa kitaab muhiimad aada u weyn leh muslimiinta caalamka ku noolna aysan ku baraarugsaneen sidaa darteed ayaan u doortay kitaabkan inaan ummadda muslimiinta halkan uga soo jeediyo kaasoon dhowr waqafaad ku samayn doono sida ahmiyada kitaabka uu leeyahay tarjumada mu-alafka iyo asbaabaha uu ku alifay asbaabaha ku dhaliyay sheekha inuu alifo kitaabkan waxaan sii gudageli doonaa qeybaha kitaabka uu sheekhu u qeybiyey annagoo dul istaag ku samayn doono mawaadiicda ugu muhiimsan ahmiyada uu leeyahay kitaabkan iyo qiimihiisa ma ahan mid lagu soo koobi karo daqiiqadooyin iyo wax la mid ah laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan wax idinkaga sheego kitaabkan wuxuu ka mid yahay mu-alafaadka laga alifay xabaara alislaamiya ama ilbaxnimada islaamka waana kitaabka ugu fiican ee laga daraasiin karo ilbaxnimada islaamka kitaabkani waa kitaab namuudaj litaariikh ah wuxuu ka bilaabanayaa maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin wuxuuna kusoo gabagaboobayaa maadaa rabixa alcaalam bitaqadumi almuslimiin kitaabkani waa kitaab cajiib ah kamana daalayo qofkii inuu mudaalicisanaya had iyo jeer maxaa yeelay kitaabku wuxuu ka sheekaynayaa isla wadciga maanta uu ku sugan yahay caalamka intuu qofka daraasaynaya kitaabkan wuxuu awoodi karayaa inuu sifeeyo taariikhda ay leedahay dowladda islaamka iyo sidoo kale taariikhda dowladaha reer galbeedka kitaabkani waxaa iska leh almufakir alislaami abulxasan caliy binu cabdilxayi binu fakhrudiin alxasan annadawi wuxuu ka mid yahay dadka ku abtirsada tirada xasan binu cali binu abi aalib wuxuu ku dhashay sheekhu hindiya shahrullaahi almuxaram kun saddex boqol soddon iyo labadii hijiriyada wuxuu ku barbaaray isla waddanka hindiya halkaas ayuuna wax ku bartay sheekhu wuxuu bartay culuum fara badan waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa xadiiska iyo culuumtiisa wuxuu bartay sheekha alfiqu alislaami wuxuu in badan daraaseeyey kutubta taariikhda islaamka iyo culuum alcarabiya sheekhani wuxuu ahaa sheekh fiiro dheer leh kaasoo had iyo jeer ku fakiro humuunta haysata ummaddiisa waxaa ugu badan ee sheekhu uu rajaynayay inuu arko dowla islaamiya oo caalamka oo dhan ka talisa oo ku dhisan calaa minhaaji nubuwa iyo inuu arko cadowgii islaamka oo gacmaha muslimiinta lagu cadaabayo ilaahayna uu ka argoosanaya cadowgiisa waxaa ka mid ah sheekha wuxuu leeyahay mualafaad fara badan waxaa ugu muhiimsan kitaabkan maanta aan ka sheekaynayno maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin waxaa kaloo ka mid ah alsiraac bayna alfikrati alislaamiya waalfikratu algarbiya fi alaqdaari alislaamiya kutubtiisa waxaa ka mid ah ilaa islaamin min jadiidin iyo riddatun walaa abaabakara laha sheekha wuxuu ku geeriyooday isla waddanka hindiya maalin jimcaha labaatan iyo saddexdii ramadaan kun afar boqol iyo labaatankii hijiriyada sheekhu wuxuu alifay kitaabkan kun saddex boqol lixdan iyo afartii sababka ku dhaliyey inuu kitaabkan alifo waxaa ugu weyn sheekhu wuxuu arkay reer galbeedkii oo la wareegay caalamkao dhan muslimiintii oo awooddoodii burburtay iyo dadkii mufakiriinta sheeganayay oo agtarkoodii noqday kuwo ku qancay ilbax kusheega reer galbeedka lana waayey caalim ku dhiiraday inuu ka hadlo mowduucan ayuu sheekheenna go'aansaday inuu kitaabkan qoro una bixiyo magacan isagoo ku baraarujinaya ummadda islaamka ummadahana baraya farqiga u dhexeeya xadaara alislaamiya iyo xadaara algarbiya sheekha wuxuu isku xirayaa ama kitaabka sida magaciisa laga dheehan karo masiirka caalamka ayuu ku xirayaa masiirulmuslimiin oo markastay muslimiinta hagaagaan horumarna gaaraan noqdaanna ummad keliya oo leh hal qaa'id ayuu caalamka hagaagi karayaa markastay muslimiinta daciifaan noqdaanna koox kooxa markaasi waa markuu caalamka wajahayo dhibaatooyin iyo dib u dhac kitaabkanis siduu uga hadlay xadaarada islaamiga ma jiro kitaab kale oo sidaan oo kale uga hadlay waana miise uu dheeryahay kitaabkan kutubta kale ee taariikhda ka hadasha mu-alifku wuxuu kitaabkan ku alifay duruufo aada u adag waxaa ugu horeeya sheekhu wuxuu ahaa mid ku cusub majaalka taaliifka gaar ahaan luuqada carabiga tan kale sheekhu wuxuu ku noolaa dhul fog oo ka fog bilaadulcarabiya sidaan hore u soo sheegnay wuxuu sheekhu ku noolaa hindiya wakhtigaana waxaa dhowaa dagaalkii labaad ee adduunka markaasi waxaa gebagebe ku dhowaa inuu go-o xidhiirhka u dhexeeya bilaadulcarabiya iyo hindiya maxaa yeelay hindiya waxay wax ka soo dhoofsan jirtay waddamada carabta sida bidaacadaha cilmiga iyo kutubta taariikhda iyadoo intaasoo dhan jirta sheekha muusan filaynin kitaabkiisa inuu gaari doono caalamulislaami iyo bilaadulcarabiya laakiin bifadlillaahi wa karamihi kitaabka markay dabacaddiisii koowaad soo baxday wuxuu gaaray bilaadulcarabiya iyo caalamka islaamka waxaana daraaseeyey ardaydii jaamicadaha islaamiga dhiganayay iyo culimmadii ajillada ahayd kuwaas uga horeeya ashahiid sayid qudub sayid qudub ardaydiisii wuxuu ku baraarujiyey inay kitaabkan khulaaseeyaan isagana wuxuu u sameeyey taqdiim kitaabkan waxaa lagu turjumay luuqaatul caalam oo dhan waana kitaab muhiim ah taabanaya gunta hoose ee gumaysiga kitaabkan haddaan usii gudubna sheekhu wuxuu u qeybiyey shan baab oo waaweyn baabka koowaad wuxuu ciwaan oga dhigay alcasru aljaahili wuxuuna oga hadlayaa diimihii kala duwanaa ee caalamka ka jiray mawaadiicdu waxaa ka mid ah alinsaaniyatu fi lixtidaar mowduucan wuxuu sheekhu ku sheegayaa ummaddii caalamka ku nooleed inay magacun insaan ka ahaayeen laakiin wax mabda' ay haysteen aysan jirin wuxuu sheekha isdultaa ku samaynayaa diimihii kala duwanaa ee caalamka ka jiray iyo is-addoonsigii ummadaha ka dhexeeyey baabka labaad wuxuu oga hadlayaa min aljaahiliyati ila alislaam wuxuu sheekha halkaa ku caddaynayaa diinta islaamka siday u saamaysay ummadaha iyo siday u beddeshay ummaddii intaasoo qarni jaahiliyada kusoo dhaqmaysay waxaa ka mid ah mawaadiicda manhaju alambiyaai fi lislaaxi waatakhyiir kaasoo ah mid geliya caalamka marxalo cusub iyo siduu nebigu ku wajahay sala allahu calayhi wasalam caalamkii inta badan mugdiga iyo madowga kusoo dhex jiray mawaadiicdu waxaa ka mid a isla baabka rixlatu lmuslim min aljaahiliyati ila alislaam mowduucan wuxuu ku dareensiinayaa diinta islaamka macaankeeda iyo inay tahay diinta keliya ee laga dhexli karo tarbiyada islaamiga iyo inay tahay diinta keliya ee ummadaha ka xuraysa kufriga iyo shirkiga ilaahayna raalliga uu ka yahay baabka saddexaad wuxooga hadlayaa alcasru lislaam baabkan waa baabkii casrigaani waa casrigii muslimiinta ee horumarka gaareen wuxuuna sheekh halkaa ku sheegayaa muslimiinta inay markaas aciso ahaayeen lagana heybeysan jiray mawaadiicda waxaa ka mid ah cahdulqiyaadatu alislaamiya wuxuu kuu sifeynayaa a'immadii muslimiinta ee caalamka soo hogaamisay muddo qarniyo ah sifaadkii ay lahaayeen gaar ahaan dowlulkhilaafa araashida iyo siday u saameysay noloshii adduunka mawaadiicdu waxaa ka mid ah alinxidaadu fi alxayaati alislaamiya wuxuu aada ugu xeeleeraanayaa sheekha sababka keenay in laga inxiraafa alxayaatu alislaamiya taasay ugu weyn tahay fasluddiin can isiyaasa iyo inay ummaddii jihaadkii ka tegeen cilmigii iyo thaqaafada islaamigana la waayey baabka afraad wuxuu sheekha ciwaan oga dhigay alcasru aluurubi casrigani waa casrigii diburaca muslimiinta ayna soo ifbaxeen dowlado reer galbeed ah kuwaasoo ku baaqaya sheeganayana inay horumar caalamka gaarsiinayaan iyagoo adeegsanaya asaaliib kala duwan qabsadana caalamka ummadiina ka qabsaday maskaxda mawaadiicdu waxaa ka mid ah اوروبا المادية وشيخ هلكا كو عدينيا ماهية الحضارة الغربية وتاريخها وحالكا كو شيغيا maxay tahay horta xadaarad ku sheega reer galbeedka taasoona laga badbadiyey ilaa ummadeenna ay ku qanceen inay reer galbeedka naga maskax badan yihiin nagana caqli badan yihiin sheekhu wuxuu sheegayaa xadaarada reer galbeedka ama xadaarad ku sheega reer galbeedka reer galbeedka inay tahay mid zuulaysa kuna dhisan jahli iyo diin la-aan reer galbeedka noogu baaqaya inay caalamka horumar gaarsiinayaan iyagaaba nolosha ka dhacsan sheekhu wuxuu sheegay orobba alyowm inay tahay maadiya la nasraaniya mawaadiicdu waxaa ka mid ah rasaaya alinsaaniya almacnawiya fii cahdi alisticmaari alurubi wuxuu sheekha sheegayaa dhibaatooyinka uu sababay gumays gumaysiga sida in diinta oo dhan ummaddii diin la-aan ay ku dhacday ay zuushay caadifadii diineed baabka ugu dambeeya sheekhu wuxuu kusoo khatimay qiyaadat lislaam lilcaalam wuxuu ku dareensiinayaa baabkan qofka qaarigu uu dareensiinayaa baahida weyn ee loo qabo in la helo qiyaada alinsaaniya taasoo ummadda u celisa hanuunka ka saarta mugdiga u saarta nuurka islaamka wuxuu ku dareensiinayaa qiimaha weyn ee ku fadhida dowlo islaamiya in caalamka ay ka hergasho mawaadiicdu waxaa ka mid ah nahdatulcaalam alislaami wuxuu sheekha halkaa uga hadlayaa xalka keliya ee lagu soo celin karo caalamka qiyaadadiisa taasay tahay in ummadda ay u laabato diinteedii xaniifka ahayd taasay ka inxiraafeen iyo inay noqoto ummadda ummad toosan ayna la yimaadaan asbaabaha daruuriga ee dowladda islaamka laga maarmaanka u ah sida in la sameeyo isticdaad ruuxi ah iyo isticdaad sanaaci ah iyo isku filnaansho dhan weliba ah ugu dambayn ummadda islaamka waxaan ugu baaqayaa inay kitaabkan muhiimad gaar ah siiyaan kana dhigtaan wehel gaar ahaan shabaabulmuslimiin waxaan ku baraarujinayaa inay fahmaan waxa ka jira waaqic ay ku nool yihiin kana digtoonaadaan halista cadowgooda maxaa yeelay cadowgu wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo inay cadowgu yihiin kuwa horumarka caalamka gaarsiinaya muslimiintuna ay yihiin kuwa dib u dhaca sababa qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu iska difaaci karo shubahaadkaasi kana dhaadhicin karo inayba muslimiintu yihiin kuwa caalamka qiimaha u yeelay la-aantoodna aan la noolaan karin marka qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu noqo qof waaqic ah daraasiyana taariikhda islaamka xilligan la jooga ummadda islaamka aad bay ugu baahan tahay kitaabkan maxaa yeelay isla cadowgii kusoo duulay dhulalka muslimiinta xilligii uu sheekh kitaabka qorayey ayaa ilaa maanta haysta mana jirta taaka ka mid ah dhulalka muslimiinta oo ka madax bannaan gumaysigooda sidaasi darteed qofka muslimka ee xilligan nool waxaa waajib ku ah inuu akhriyo taariikhda islaamka gaar ahaan kitaabkan si u soo celiyo sharafta islaamka shakina kuma jiro qofkii akhriya kitaabkan in uu bedelayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ummaddeena kitaabkan ku anfaco si ay u soo ceshato sharafteeda iyo karaamadeeda wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu khowla kitaabkan gorfayntiisa ama soo koobiddiisa waqti intee la-eg ayuu kugu qaatay kitaabka horta waa kitaab muhiim ah waqtiga uu igu qaatay mudaalacadiisa ma ahan waqti saas usii fog oo waxaan daraasiyey shan maalin oo kale waayahay aad bay u mahadsan tahay doctor xanafi cabdisheekh aadan ayaan jeclahay inaan mudaaqalo kooban siiyo ditore kitaabkan horay ma u akrisay ma kuu soo maray maadaama aad tahay nin akademik ah oo inta badan wax akhriya maxaase si gaara kuu soo jiitay qodobada la soo khulaaseeyey ee ku jiray kitaabka kitaabkan waxaan akhriyey kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii waa kitaab u saameyn badan oo dhallinyaradeenii markaas qarbiga waxbarayeen dhinac kale u jeediso kutubta aan aada u jeclaa eena saameeyey ee dhallinyaradii jaamiciyiinta iyo secondariga iyo iskuulaadka dhiganaya kitaabka ugu horreeya ahaa saxwada raggii bilaabay nin aan akhrisanin kitaabkan ma jiro kitaab aada u qiimo badan xagga taariikhda waxaan ilaahay ku mahadsanaya subxana wa taala aan ku faraxsanaya maanta inaan khulaasadiisii kitaab aan akhriyey kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii aan maanta goobjoog u ahda aada ale u mahad celinayaa waxaan soo dhaweynayaa ustaad xamza ustaad waxaa isagana jiray kitaabka fiqhuljihaad oo cadnaan uu soo khulaaseeyey ka waran maxaa si gaara kuu taabanayay waxyaalaha i soo jitay markaa waxaa ka mid a muhiimka kitaabkan uu xambaarsan yahay inuu mucaalajeynayo ama uu furfuraayo inta ugu badan dabarada maanta ku xidhan dadka ee ka hortaagan inay jihaadka mushaarakeeyaan markaa si guud waxaan dhihi karnaa wuxuu qofkii mujaahida oo jihaadka waaqacnimadiisa iyo sharciyadiisa ku qanacsan uu ziyaadinayaa yaqiin qofkii jihaadka ka fadhiyana wuxuu kitaabkani uu u yahay dawadii uu iskaga daweyn lahaa kafadhiga jihaadka uu ka fadhiyo inkastoo inkastoo caalamka aan laga ogolayn meelo badan oo kamid a in kutubta noocaan ah la aqriyo waxay ku waxay ku suur gashay aslanba wilaayaadka islaamiga ah iyo degmooyinka shareecada islaamka lagu maamulo marka horeba jihaad ba lagu xoreeyey marka wax fog maaha in meel jihaad lagu xoreeyey oo in jihaadkii iyo fiqigiisii iyo masaa-ishiisii dadka loo waadixiyo laga hadlo isla halkana fariin looga diro dadka weli ku hoos nool ama ku jira gacanta cadowga ee iska daa inay jihaadaani aysan suuragal u ahayn xataa inay jihaadka fiqigiisa iyo masaa'ilkiisa ay ka hadlaan aad baad u mahadsan tahay markana waxaan u yeerayaa aqoon-yahanka kale ee xiga waa siraajudiin soo dhowow
مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معضل الجزيل لمن أعطاه ورجاه وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارة للسالكين فمن تمسك به نال مناه ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والاشباه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان من شق الصبح واشرق ضياه اما بعد أنيقو siraajudiin maxamed cali ee kana mid ah ardayda jaamacadda alqima gaar ahaan kuliyadda shareecada waxaan halkan rabaa inaan kusoo gudbiyo khulaasada kitaab muhiim ah oo la magac baxay ajnixat lmakri halaatha kitaabka mowduuca uu ka hadlaayo ama silsiladda uu ka tirsan yahay waa silsiladu kayd ulacdaa kitaabka mu-alifka qoray waxaa loo yaqaan cabdiraxmaan xasan xabanaka sheekha haddaan tarjamadiisa waxyar ka bixiyo waxa uu ku dhashay dimashq sanadkii markii uu ahaa kun saddex boqol afartan iyo shankii hijiriyada sheekha wuxuu aada u daneeyey in uu cinwaankan ah alghazw lfikri uu aada uga hadlo in badanna uu daneeyo ilaa looga bixiyey marka dambe ama lagu naanaysayba awlqasb اlfikri wاthaqaafat اlislaamiya sheekha wuxuu geeriyooday allaha u naxariistay habeen arbaca ah bisha jamaad اlأulaa sanadkii markuu ahaa kun afar boqol labaatan iyo shanka hijiriya kitaabkiisan kan eena hor yaallo wuxuu ka kooban yahay saddex qeyb qeybta koowaad waxa uu uga hadlay ama ay ku saabsan tahay tacaariif iyo aragtiyo caam ah in layska siiyo duulaan maskaxeedka iyo dhagartiisa waxaana hoos imanayaa qeybtan ilaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hordhacyo caam ah oo ku saabsan dagaal maskaxeedka iyo khatarta uu leeyahay suurooyinka uu leeyahay waxa loo yaqaan dagaal maskaxeedka ama alqasw lfikri saddex manhajka uu leeyahay fikir maskaxeedka afar qaababkii ugu waaweyn uu leeyahay waxa loo yaqaan dagaal maskaxeedka shan ereybixinada saddexda garab ee makriga altabshiir alistishraaq alisticmaar saddexda garab ee makriga runtii haddaan dul istaago waa ciwaanka ugu muhiimsan ee isoo jiitay intaan kitaabka akhrinayey midka koowaad ee ah altabshiir ama waxa loo yaqaan atansiir waa isku mid eh waxaa loo yaqaan iskiristaameyn atansiirku waa iskiristaameynta macnaha in diinta kiristanka loo ololeeyo lagana fasahaadiyo ummadda islaamka diinta islaamka ay haystaan fasalka xiga wuxuu uga hadlay gogolxaarka taariikhdii iskristaameynta iyo acmaashii uu qabtay daneynta uu daneeyey kiristanku haweenka muslimaadka ah qaababkii uu u isticmaalay kiristanka muslimiinta ku nool caalamka islaamka qaababkii ugu uu isticmaalay tansiirka waxaa ka mid ah in la aas-aaso kaniisado kuwaasoo u ololeynaya duminta nuurka islaamka in la aas-aaso madaaris lagula dagaalamayo dhaqanka muslimaadka sida xijaabka iyo indhashreerka halkan markuu marayay ciwaankan sheekha ayuu aad u lafaguray oo wuxuu uga hadlay xijaabka iyo indhashreerka asoo soo sardiyey in uu waajib yahay fii casrina haada oo haddaan ku noolnahay sidaas lamid xijaabkana uu waajib yahay fasalka xiga wuxuu uga hadlay waxaa loo yaqaan istishraaqa iyo acmaashii uu qabtay istishraaqa haddaan ka faalloodo ama aan tacriif ka bixiyo waxaa loo yaqaan dad reer galbeed ahaa oo soo tegey oo muslimiinta u yimid kadibna qaatay macrifadii muslimiinta iyo thaqaafadii kadibna dalkoodii ku laabtay iyo galbeedka si ay muslimiinta hadhow diintooda usoo bedelaan waxaa uga hadlay fasalkan dhexdiisa ilaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin ereybixin caam ah oo ku saabsan istishraaqa waxaa kaloo ka hadlay waddooyinka ugu muhiimsan ee istishraaqa uu adeegsado duulaanadiisa waxa uu ka hadlay ciwaan muhiim ah oo anagana quseeya oo ah jaamacadaha reer galbeedka iyo saameynta ay ku yeesheen caalamka islaamka si fiican ayuu u lafaguray fasalkan oo ninka u baahda in uu jaamacaddan iyo jaamacadda hadda u dhiganayo alqima iyo jaamacadaha reer galbeedka maxay ku kala duwan yihiin ninka u baahda halkaas ayuu ishay ka daalacan karaa waxa ugu muhiimsan uu sheekha meesha iyada oga hadlay waxaa ka mid ah isbarbardhiga ka dhexeeya acmaashii ama camaladii ay qabteen tabshiirka iyo wax loo yaqaan istishraaqa fasalka xiga wuxuu uga hadlay sheekha guumeysiga wuxuu ka hadlay qaababkii uu ku bilaabmay guumeysiga sidoo kale wuxuu ka hadlay raadadkii uu ku reebay guumeysiga guumeystaha reer galbeedka aan dhehe waddamada islaamka ee carabta sidoo kale wuxuu ka hadlay raadadkii uu ku reebay guumeystaha ingiriiska waddamada hindiya wuxuu ka hadlay oo kale acmaashii ugu muuqmuuqday ee uu guumeystaha uga tegey waddamada islaamka iyo muslimiinta acmaashaa markuu marayay sheekha wuxuu sheegay camalka ugu weyn oo gumaystaha uu u socday oo ah in la kala qayqaybiyo muslimiinta sida waddamada oo kale sida soomaaliya suudaan in waddan waddan macaa lasu kala qaybiyo hadhow aa dhahda ani soomaaliya ahay soomaaliya bisaan xoreysana suudaan waxba igama gelin filistiin waxba igama gelin masar waxba igama gelin sidaa ayuu u oloneynayay in badan gumaysiga waxaa ka mid ah fasalkaas dhexdiisa wuxuu uga hadlay sheekha qodobada ugu muhiimsan ay wadaagaan waxa loo yaqaan garbaha makriga oon kor kusoo xusnay oo kale oo kale ah atansiir alistishraaq iyo alisticmaar waxaa ka mid a waxyaalaha ay wadaagaan in muslimiinta dhexdooda lagu abuuro karaahiyo isnacayb waxaa ka mid ah waxyaalaha ay wadaagaan in la dhaco gebi ahaanba tarwada muslimiinta waxaa ka mid ah in lala dagaalamo tadbiiqa shareecada islaamka iyadoo loo soo marayo waddooyin kala duwan fasalka xiga wuxuu uga hadlay qeybta koowaad aan weli ku jirnaaye waddooyinka iyo xeeladaha ay adeegsadaan duulaanada cadowga waxaana ka mid ah dhagar dhanka siyaasadda ah labo go-doon dhanka dhaqaalaha muslimiinta ah saddex go-doon dhanka macrifada iyo aqoonta muslimiinta ah fasalka xiga wuxuu uga hadlay qorshaha uu cadowga la damacsan yahay islaamka iyo muslimiinta oo ay ka mid yihiin in la marin habaabiyo mafhuumka ah tala saarashada allah subxaanahu wa tacaala in gebi ahaanba meesha laga saaro rukniga ah aljihaadu fii sabiili illahi Eh, runtii markuu halkan marayay waxay uu uu sheekha uu ku sheegay ama aad ugu lafaguray aad uga hadlay rukniga eh, aljihaadu fii sabiili llahi oo maanta waddamo yar oo caalam islaami ka mid uu ku saaray Eh, waxaa ka mid ah waxyaalaha uu sheekha meesha uga hadlay in la tartiro gebi ahaanba axkaamta shareecada islaamka iyadoo lagu dejinayo wax loo yaqaan dimuqraadiyadda dalka Eh, fasalka xiga wuxuu uga hadlay duulaanada iyo acmaasha ay doonayaan in ay muslimiinta ku burburiyaan kuna yareeyaan tirada muslimiinta waxaana ka mid ah acmaashaas in gebi ahaanba la burburiyo khilaafada muslimiinta oo lagu dhaqmo qaacidada ah fariq tasub qeybta labaad ee kitaabka wuxuu kaga hadlay sheekha duulaanka tooska ah ee in shubahooyin malabaala lagu kiciyo muslimiinta ayuu sheekha qeybtaas iyada uga hadlay wuxuuna kala qaybiyey ilaa toddoba shubho oo ay ka mid yihiin shubhooyin dhanka diinta islaamka ah iyo shubhooyin dhanka ee ruuxda iyo maadiga ah iyo shubhooyin dhanka cibaadaadka qaar ah ilaa sagaal shubho ilaa siddeed shubho ayuu sheegay sheekha intaa ayaan uga baxayaa qeybta labaad ee kitaabka qeybta saddexaad ee kitaabka wuxuu kusoo eh, afmeeray sheekha eh, isdultaagyo caam ah sida la iskaga caawin lahaa duulaanada cadowga ee aan kor kusoo xusnay ee saddexda ah Eh, fasalka koowaad wuxuu uga hadlay qaababkii la iskaga caawin lahaa ha noqoto islaaxiyatun rabbaaniya ama cudwaaniyatun wa mataamic insaaniya fasalka ugu dambeeya ee kitaabka kusoo gunaanuday wuxuu sheekha uga hadlay khulaaso iyo baraarujinno ku socota ummadda islaamka hada wabillahi towfiiq وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وكما جمعنا في الدنيا إخوة متحابين أن يجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين صلى الله وسلم على نبينا محمد
aad baad umahadsan tahay Een, maxaad ku dooratay haddaan su-aal kuu raaciyo kitaabkan waxaan ku doortay kitaabkan kitaabkan wuxuu ka hadlayaa marka koowaad eh, casriga hadda aan joogno iyo gaalada waxyaalaha ay damacsan yihiin gaalada keli ma aha waxay damacsan yihiin in macnaha dhul ay kaa qabsadaan ama ay isheegay wax la mid a waxay damacsan yihiin gaaladu in ruuxiyan iyo jismiyan iyo wataniyan bay ku qabsadaan waxayna kugu qabsan karaan keliya ma ahan seef iyo xabad ma ah waxa ugu muhiimsan ay kugu qabsan karaan waa maxay waa in maskaxda lagala wareego aqoontaada la lumiyo tarwadaada la lumiyo dhaqaalahaaga la lumiyo waayahay een, maskaxdaadu yay noqon buu yidhi nin abwaan hadda ka hor maqal lagula leeyahay yaan toban muftaax iyo lagu furan masaabiir marka dabcan waa mowduucan waxyaabaha cajiib kale marka waxaa ka mid a een, xijaabka ayuu wax ka tilmaamay maanta ilbaxnimada laga iibiyey dad badan oo muslimiinta ka mid a waxaa ka mid a in gabadhu ay wadato telefoon telefoonku wuxuu leeyahay baswer ayuu leeyahay sirtii telefoonka ayay xafidaysaa ma ogolo inay u sheegto dadka ugu dhow laakiin xijaabkii meesha uu ka maqan yahay marka sirta telefoonka ku jirta iyo sirta kale tee muhiim ah waxay ka mid tahay ilbaxnimada reer galbeedku ay ka iibiyeen in badan oo ka mid a bulshada waana mowduuc muhiim ah markana waxaan u yeerayaa eh, waa eh, aqoon-yahanada ugu dambaysa qeybta koobaad ee tartanka waa maariya soo dhowow مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء بسم الله الحمد لله الذي جعل العلم نورا وضياء وهدى وبهاء وفضلا ونقاء ورفعة في دار الفناء ودرجة في دار البقاء والصلاة والسلام على نبينا الأريب مبشر القلوب ومتمم مكارم الأخلاق والآداب وعلى آله وصحبه العلماء الأتقياء والأدباء الفسحاء ذوي الحجة والنهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anigoo ah maariye haashim maxamed oo ah ardayd ka mid a ardayda dhigata jaamacadda alqima ee wilaayada jubbada dhexe khaasatan faraceeda degmada jilib dhigtana kuliyatu shariica khaasatan qismiga alfiqhu wa usuuluhu waxaan doonayaa inaan halkan idiiga soo jeediyo mowduuc mowduucaasoo ciwaankiisa la yidhaahdo dalabulcilmi mowduucani waa mowduuc aada u gun ballaadhan waana mowduuc ay culimmadu kutub kala duwan ka alifeen qadiiman wa xadiidan halkan waxaan idiiga soo jeedin doonaa kitaab ka mida kutubta laga alifay dalabulcilmi kitaabkan khulaasadiisa idiin soo jeedin doono waa kitaab cajiiba oo aanay bulshadu aada ugu baraarugsanayn mana ahan kitaab hal jal soo quraa laga hadli karo wuxuu mudan yahay kitaabkani intaa in ka badan in laga hadlo wuxuuna mutaystaa inay dalabatulcilmiga ka dhigtaan rafiiqooda khaaskaha waana kitaabka ugu wanaagsan ee laga daraasayn karo aadaabu dalabulcilmi haddaba kitaabka muhiimadda intan la eg leh haddaan magaciisa idiin sheego waxaa la yidhaahdaa adabu dalab wa muntaha al arab waxaan ka eegi doonaa kitaabkan dhowr dhinac sida kitaabka magaciisa taariikhda mu-alafka iskale kitaabkan mumayisaadka uu leeyahay kitaabkani iyo inta fasal uu u qeybsan yahay kitaabkan sidaan mar hore soo xusnay oo magaciisa waxaa la yidhaahdaa adabualab wa muntaha al arab kitaabkan waxaa iskale al-imaamu aljaliil maxamed binu cali ashawkaani raximahullah sheekhani wuxuu dhashay sanadka kun boqol saddex iyo toddobaatankii bishii dulqacda siddeed iyo labaatankeedii maalin isniina sheekhu wuxuu ku dhashay waddanka yeman khaasatan magaalada sancaa sheekhu wuxuu ka qaatay culimmadii xilligaas joogtay iyuu cilmiga ka qaatay sheekhu wuxuu ku barbaaray usra diiniya khaasatan guri laga buuxiyey cilmi qur-aanka ayuu xifdiyey isagoo aada u yar sheekhu wuxuu bartay bifunuuni lcilmi lmukhtalifa haddaba waxa xusid mudan sheekha intaas leeg in aabihii uu ahaa culimmadii xilligaas joogtay kuwoodii ugu muhiimsanaa sheekhu wuxuu ahaa mid aada ugu maman inuu mudaalacaysto kutubu taariikh waladab sheekhu wuxuu leeyahy mu-alafaad mu-alafaadkaasuu ka alifay aqlab alculuum waxaa ka mid ah sheekha mu-alafaadkiisa kitaabkan horteena yaala adabu dalab wa muntaha alarab asayl aljaraar almutadafiq calaa xadaa'iq alazhaar waxaa kaloo ka mid ah nayl alawdaar min asraari muntaqa alakhbaar kitaabkani wuxuu leeyahay mumayiyaad mumayisaad badan mumayisaadkiisa waxaa ka mid ah inuu caddeeyey macaanidii ku jirtay mufradaadkii ijmashi uuna saaray macaani qaadixo qof kasta uu fahmi karo wuxuu tacliiqiyey sheekhu macaanidii ama mawaadiicdii ugu muhiimsanayd ee u baahnayd in la tacliiqiyo wuxuu soo saaray darajada xadiiska isagoo ka eegaya xadiis kastaba darajadiisa kitaabku wuxuu u qeybiyey sheekhu shan fasal fasalka koowaad waa irshaadaatun wa usuulun caama wuxuuna ka kooban yahay ilaa afar cinwaan cinwaanada ka hoos baxa waxaa ka mid ah islaaxu niya iyadoo aynu ognahay niyadu muhiimadda ay leedahay iyo meesha wax kasta ay ka aasaasmaan inay tahay waxaa kaloo ka mid ah alqaayatu min alcilmi fasalka labaad waa asbaabta keentay inay ku dhacaan dadku qabyaaladii oyna ka tagaan cadaaladii iyagoo u janjeersamay dhanka iyo cadaalad darrida wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr cunwaan waxaa ka mid ah waxyaabaha keenay inay dadku ka tagaan cadaaladii oy aadaan cadaalad darrida inay aada u jeclaadeen sharaftii iyo maalkii waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keenay inay dad ka tagaan cadaaladii inay dadku aad u daneeyeen doodii iyo murankii waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku ku barbaaray beled beledkaas uu ku soocan yahay adtacasub almadhabi haddaba fasalka saddexaad wuxuu sheekhu halkan ka soo jeedinayaa waxyaabo ku habboon qofka dalabatulcilmiga waxyaabaha fasalkan uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah sheekhu inuu u qeybiyey dabaqaad dalabatulcilmiga dabaqaadkaas oo ugu horeyso dabaqada koowaad oo ahaa caalilhima laa yardaa biduuni alqima kama gaadhayna inaan dabaqo kasta istultaag ku sameyno lidiiqil wakhti laakiin qofka u baahan kitaabka ayuu kaga sii bogan karaa ciwaanada kale ka hoos baxa waxaa ka mid ah waxay u baahan yihiin dadkaas dalabatulcilmiga isagu sheekhu ka eegay ikhtilaafi dabaqaatihim dabaqada koowaad ee dalabatulcilmiga culuumta ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah cilmiga naxwaha sida sarfiga cilmulbalaaqa usuulfiqiga kutubu sunna dabaqada labaad ee xamalatlcilmiga waxay kutubta u baahan yihiin waxaa ka mid ah sida cilmiga naxwaha cilmulbayaani kutubulxadiis usuulfiqiga iyo cilmu sarfi dabaqada saddexaad iyadana xamalatlcilmiga kutubta u baahan yihin ama culuumta u baahan yihin waxaa ka mid ah cilmiga naxwaha cilmulmustalax cilmiga sarfiga cilmiga tafsiirka iyo kutubulxadiis dabaqada afaraad iyaduna waa la mid fasalka afaraad sheekhu halkan wuxuu kaga hadlay mabaaxid qayima aha taasoo u iftiiminaysa qofka daalibulcilmiga dhabbihii uu qaadi lahaa wuxuu ka kooban yahay isaguna waxaa ka mid a ciwaanadu ka kooban yahay ahmiyadda ay leedahay qofku inuu barto qawaacidda caamka ee shareecada islaamka ay leedahay iyo in la isooga digay xeeladaha khilaafsan kana hor imanaya shareecadeenna dahiran fasalka shanaad sheekhu wuxuu kaga hadlay mafaasid mafaasidaasoo qofka ka masaxaysa barakadii cilmiga wax la mid ah hadduu ku dhaco sheekhu wuxuu halkan ku sheegay laba musiibood oo aada u waaweyn kuwaasoo ku habsaday guryihii muslimiinta midda koowaad iyadoo aha shirkiyaadkii oo ay ku dhaceen qaar ka mid a ummaddu ilaa heer si ay ugu dagmeen ay gaadhay inay caabudaan xabaalihii dadka wan wanaagsanaa iyo qaar ka mid a inay fahan khalad ah ka qaateen ummaddu madaahibtii iyo culimmadii hadalka culimmada kuwaasoo fahankooda khaldan uu keeni karo inuu tafaraaruq muslimiinta ku yimaado haddaba sheekha intan la eg taariikhdiisa uu geeriyooday haddaan xusno sheekh wuxuu geeriyooday sanadii kun laba boqol iyo kontonkii bishii jamaadul aakhir toddobiyo labaatankeedii habeen arbacaah haddaba kitaabkan waxaan u sameeyey khulaaso yar ee ma ahan intan kitaabkii oo dhan inaan isdul taagnay waxaan halkan ooga soo jeedinayaa dardaaran aan dalabatulcilmi uu soo jeedinayo waxaana leeyahay والعلم سالك دربه يرقى إلى دار النعيم وجنة الردوان يستغفر الحيوان حتى الحوت في جوف البحار لعالم رباني وفعاله محمودة ولأجلها تضع الجنائح ملائك الرحمن شد الرحيل إلى رحاب العلم لا تعجز عن الترحال والجولان واسلك طريق العلم فهو طريق من حملوا الحديث وسنة العدنان كالبيهقي والدار قدني والنسائي وابن حنبل من بني الشيباني وابن المديني والعلاء ومالك والدارمي والحافظ الطبراني درسوا العلوم دقيقها وجليلها وتمنهجوا من منهج القرآن خاضوا قمار العلم ما ملوا ولم يتكاسلوا كتكاسل المتواني سهروا الليالي كي ينالوا لبه وتمسكوا بأعنة الأتقان فالعلم يحصل بعد دول عناية وعزيمة كعزيمة الشيطان هيهات إدراك المعاني بالكرى وتنعم وبراحة الأبدان لا يجتنى الشهد اللذيذ براحة ومريد ذاك يبوء بالخسران haddaba ugu dambayn waxaan u dardaarmayaa qof kastoo doonaya inuu dalbo cilmi inuu ka faa'iidaysto kitaabkan kitaabkanoo ah mid aanan laga daalaynin akhrintiisa xaqiiqatan kitaabkani waa bahjatun linnufuus waakhiiran aquulu hada alkitaab yacjasu allisaanu can wasfihi waakhiiran ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu ilaahay naga dhigo kuwa ku sifooba ama yeesha akhlaaqulculamaa iyo adabkii dalabada iyo cisigii saxaabada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu mariya kitaabkan maxaad ku dooratay kitaabkan waxaan ku doortay horta wuxuu ka sheekeynayaa aadaabu dalabulcilmi iyadoo dadkii hore markii la eegay iyo dadkeennan farqi weyn uu u dhexeeyo markaad si fiican a u eegtidna waxaad ogaanaysaa farqiga noo dhexeeya dadkii hore cilmiga markay dalbayaan ciyaalkooda meesha hadda ka geyna ciyaalkeenna madaarista inay wax ka bartaan in loo geyn jiray sheekha siyuu aadaabtiisa usoo barto haddana markaa si fiican a u eegtid waxaa ogaan kartaa waxaas wax ka mida inaanaa haysan aad baad mahadsan tahay waxaanu soo gaarnay gebagabada qaybta koobaad ee tartanka ustaad abu xamsa qiimeyntaada ilaa afar tartame ayaa soo bandhigay khulaasadooda iyo gorfeynta ay ku sameeyeen dhiganayaal kala duwan qiimeyntaada ugu horeyn soo dhowow qaybta koobaad ee tartanka qaabka ay usoo bandhigeen ama usoo khulaaseeyeen dhiganayaashan ama kutubtan waa qaab aada u cajiiba farshaxanimo badan ay ku dheehan tahay xaqiiqatan marka laga fiiriyo dhinacyo badan sida dhinacyada adeegsiga mustalaxaadka ama tarjamada soomaaliga ah oo kale oo aniga xaqiiqatan aada ii soo jiidatay oo la odhan karo waxay ka turjumaysaa qaabka ay dhallinyaradeen iyo bulshadeennu isugu sii bedelayaan inay dhammaantood noqdaan mustaqbalka dhow qoraayaal luqada carabiga saxiix way yaqaanaan lianna kutubtan ay ay akriyayaan ay soo bandhigayaan hadday soo koobayaan waa luqa waa kutub dhammaantood ku qoran biluqa alcarabiya haddana waxaan la kulmaynaa haddeer in kutubtii luqada carabiga ku qornayd ay mar labaad afka hooye af soomaaliga ay si farshaxanimo ay ku dheehan tahay dhammaantoodba iyagoo u turjumay una soo qaabeeyey ay noogu soo gudbinayaan taasi waa mid runtii mudnaanteeda leh talabaad ee muuqanaysaa waxay tahay quwatu talkhiis qaabka ay usoo khulaaseeyeen kutubta ama ay usoo koobeen awood badnaanteeda iyo dadaalka faraha badan ay geliyeen meesha ka muuqanaya oo la dhihi karo kitaabkii laga yaabay dadka qaar inay aaminsanaayeen wakti badan iyo ayaamo badan iyo saacado badan iyo muddo dheer inuu ka qaadanayo bal dadka qaar ay aaminsan yihiin inayna suuragal ahayn kitaabkaasoo kale in la akriyo iska dhigayaan in hadda qof walba hortiisa la dhigay kitaabkii oo ah calaa shakri ruusa aqlaam la qodobeeyey oo xitaa hadduu qofku kitaabka uusan akriyin hadda uu hadduu dhegaysto khulaasooyinkan uu yahay qof sidaas kitaab kasta ku akhriyay waxyaalaha mudan in la tilmaamo waxaa ka mid a inay inoo xiisa geliyeen aqoon-yahanadani qaabkay kutubta usoo khulaaseeyeen inaan samayno mutaalaco iyo qiraaco intii hore ka badan wabillahi towfiiq aad baad umahadsan tahay waqtiga ayaa aada noo haya ee waxaan soo dhaweynayaa doctor xanafi cabdisheekh aadan laba daqiiqo qiimayntaada qeybta koowaad ee tartanka bismi illaahi raxmaan raxiim qiimeynta aniga meesha ugu muhiimsa waxay tahay horta oo kutubta lasoo xulay kutubta aada ii saamaysa kutub marka laga fiiriyo jaanibada ay ka kala hadlayaan kitaabka u horreeya wuxuu ka hadlayaa maanta siraaca taagan iyo jihaadka taagan iyo wixii shubha lagu furay iyo wixii laga sheegay say u beenowday ee maanta gaal iyo muslim layskugu imaanayo waxaa daruuri inay tahay ummaddan jihaadka inuu sax yahay kitaabka ku xigay wuxuu ku tusinayaa maalintii khilaafa islaamiya dhacday waddadii ay qaadeen culummada ilaa yowmina haada inuu u taagan yahay maalintii khilaafa islaamiya dhacday ilaa yowmina haada habkii loo baraarugayey iyo xalkii iyo wuxuu xalka ahaa inuu maanta ka sheekeynayo maadaa khasira alcaalam kutubta aada loogu jeclaa markii dhalinyarada la ahaa macaalim fi ariiq kitaab layihaahdo oo sayid qudbi uu qoray musalaxaat larbaca kitaab layiahdo abu acla mawduudu qoray kitaabka weyn sayid qudbi ee dilaalu qur-aanka ah waxay ahaayeen waddadii maalintii la jeexay ilaa yowmin hada inuu socdo marka khulaasada waxay tahay aniga waxaa aada ii xiise geliyey in jaanibada cadowga iyo makrigiisa oo maanta meel kasta gashay tan ugu daran ay tahay midda maskaxda iyo dariiqa cilmiga cilmiga hadda gaalada waxay yidhaahdaan qofka hadduu banjular qaato oo master qaato oo b h d qaato khalaas waa been iyo kidbi waay cilmi maaha waxaas yah cilmi maxaa la rabaa min almahdi ila laxdi aan rabna anaga cilmiga cilmigana kaas waay anaga wabilahi towfiiq aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa doctor xanafi cabdisheekh aadan intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybta koobaad ee tartanka aqrinta dhiganayaasha tan iyo intaan ku kulmi doonno qaybta labaad waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا